barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare wasiirka waxaanu wax ka weydiin doonaa imtixaankii la sheegay in markaasi la qisho oo suuqyada dhowaan lagu kala iibsanayay islamarkaana ay wasaaraddu joojisay iyadoo ku dhawaaqday in imtixaan cusub la qaadi doono mudaaharaadyadii ardayda iyo waxyaabaha ay u diyaarisay imtixaanaadka soo socda sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad marka hore bal sawir kooban naga siisaa qaabkii ay dowladda imtixaanada dugsiyada sare ee shahaadiga ah ay ula soo wareegtay iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
bismillahi raxmaan raxiim tahay dhammaantii waa salaamay idinka iyo intayda runtii tayada shahaadada dugsiga sare wadanka waxay la burburtay burburkii dalka way qiimo dhacday markii tacliimtii ay weysay dowlad muxuu ahaa joogtayso burbur xooglaha ku dhacay nasiib wanaag ahaa daladaha oo ayaga laftooda taariikhda soo maray ayaa dib waxbarashadii u agaasimay markii dowladii kumeel gaarka aheed laga baxay daladaha iyo dowladii kumeel gaarka waa isku yimaadeen si shahaadadii ay adduunka qiimo uga yeelato waxaa laysku raacay oo midaysan wasaaradda waxbarashada qaado siday weligeedba ahaan jirtay muddadaas kadib saddex sano kan waa kii afraad ayaa la qaaday imtixaankaas muxuu ahaa shahaadadina meeshii ay berigii hore joogtay ku noqotay qiimo ahaan qiimo xoogna yeelatay jaamacadaha adduunka iyo kuwa dalka intaba qabin ayay ay qiimeeyeen oo yaqaanaan in waxa kasoo baxay wax wanaagsan yihiin marka alxamdulilah taariikhda gaaban ee soo muxuu ahaa imtixaanaadka iyo shahaadada daba socoto noocaas weye waana wax lagu liibaanay runtii marka hadda imtixaanaa socday maxaa dhacay marka maxay ahaayeen wixii qaldamay ee keenay in imtixaanka u banaanka u baxo runtii imtixaanka wasaaraddu juhdi badan ay gelisay iyo maaliyad fara badan muxuu ahaa wakti badan waa qaadatay imtixaanka mar walba waa taas in juhdigaas u galo iyo dhaqaalahaas u galo waa laga maarmaan boqol iyo afar oo wadanka ku baahsan ayaa laga qaadaya imtixaanka nooca loo qaado waxa waaye si qarsoodiyaa oo aada u xakamaysan meesha lagu daabaco labaatan iyo afar kaamira ayaa hayso oo oo duubayso waxa socdo qof kastana taleefanka banaanka laga dhigaayo gelaayo meeshaas qof loo ogol yahay inuu intuu doo shaqaynayso saas warqad u fiiriyana ma jirto camera hayso aada iyo aada looga taxadiray booliiska ayaa mar walba oo meel laga qaada meel la geynaayana mas-uulka ah nasiib daraa dhacday kormeerayaashii boqol iyo afarta meelood qof qofaa madax u ah hal qof oo boqol iyo afartii kamid ah magaalada bal sida booliisku ku warbixiyey magaalada balanbal kormeerihii u qaaday ayaa wuxuu go-aan gaaray inuu inuu baxsho muxuu ahaa imtixaankii wuxuu ku qaaday qiraal waa jiraa wuxuu ku qaadayna muxuu ahaa booliiska ayaa hadda shaqadeeda wado laakiin annagana falkayna inagu ceshay macquul maaha shahaadada aan ka rabno inay tayo yeelato in mataqaanaa imtixaankeedii adduunka laga ogyahay intaas loo qishay oo dariiqa iska yeelay in muxuu ahaa aan aan muxuu ahaa dhaafno macquul maahen marka goormaa ogaateen inuu banaanka u baxay imtixaanka adiga wasiir ahaan iyo wasaaradduba goormay ka war heshay
maalintii u horreysaba waa ka war helnay marka dadka qaara waxay ku doodaan war maalintii u horreysaba waa ka war hesheen maxaa ujooji weyseen oo u ogolaateen inuu sii socdo walaashay falastiin waa la socota kharashka meesha gala aada u badan yahay abaabulka aada u weyn yahay ubaaxad weyn yahay waxa wasaaraddu ay istiri markay ka shireen m waxaa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo daas maado aan si gaara ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad arag maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay wadatashi aada u ballaaran waa inaan maamul goboleedyadii oo dhan la tashana waa in mataqaanaa dalladihii oo ardada boqolkii siddeetan iyo shan gacanta ku haayo aan la tashano tashigii maalintii saddexaad uuna geliyey kulli hadday tahay dalladihii hadday tahay dowladihii maamul goboleedka iyo wasaaraddii waxaan isku raacnay inay xaanka joojiyo marka maalintii u horreysaba waa waan ogaanay laakiin nasiib daro maalintii labaadna waxaan rajo ka qabnay wuxuu istaagaan maalintii saddexaadna wada tashigaana gaarsiiyey
taas waxay ahayd su-aal dad badan ay qabeen runtii sababta aad u joojin weyday waxaan filayaa inaad su-aashaasi ka jawaabtay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinayaa oo su-aal ku weydiin doono magacaaga walaal iyo meesha aad joogto magacayga cabdixakiin xasan maxamuud siyaadaa la dhahaa waxaan joogaa buulobarda okay haye su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada oo barnaamijka marti noogu ah wasiirka waxaan weydiin lahaa oo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo imtixaankii maadaama iyaga xaggooda ay gacantooda ay ka baxay
ha hadeertaana maadaama ay leeyihiin imtixaankii waxaan rabnaa inaan dib u qaadno yaa kafaarad qaadaayo haddii mar labaad gacantooda kuba yaa mas-uuliyaddaas qaadi karo wasiirka su-aashaasaan weydiin lahaa waa mahadsan tahay haye wasiir
waa mahadsan yahay walaalkayga guliburta kasoo kasoo wacay waa run waxaa qof walba isweydiin karaan war maxaa kafaara annaga wasaarad ahaan inaan dadaal farno ayaa qabano ayaa horta waajib nagu ah waa garan kartaa boqol iyo afar meelood dadkii aan u dirnay hal kamida yani waxay ka yar tahay boqolkii hal ay ka yar tahay qofka khiyaanada sameeyey marka percentage ahaan loo fiiriyo ilaaha wax kafaalo qaadi karo laakiin annaga ninkaas nin sanadka hore shaqeeyey oo kalsooni badan ku qabno ahaa waa la socotaa wadankeena siyaasad badan oo mataqaana gurcan ayaa socoto waa shaqo baliis ku taalla laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan tuulsannahay marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo horey sow noogu shaqeey wasaaraddu ka shaqeynaayay waxaan isleenahay iyadoo ay shaqo baliis ku taalla ay toonan rabin inaan ka hor dhaco muxuu ahaa waxaan isleenahay waa wax siyaasadaysan u ahaa oo ninka odagaa wasaaradda u shaqeynayay culeysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale maydi la la la la saaray marka insha allahu annaga dadaalan waa mahadsan tahay su-aalihii waa kusoo noqon doonaa dhegeysto kalaan siinayaa walaal meesha aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad rabto wasiirka waxbarashada cabdullaahi goodax barre oo barnaamijka marti noogu ah inaa weydiiso
magacayga waa cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo ku sugan doladan koonfur galbeed gaar ahaan degmada afgooye wasiirku waxaa rabaa in marka hore waan salaamaya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir waxaan ka mid ahay macalimiintii sanadkan wax ka dhigaysay iskuulaadka magaalada ardaydoodana ay ka qayb gelaysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan hadda waxaa jira marka buuq badan oo ku aadan imtixaankii shahaadiga ahaa eesan dugsiyadka labada kun sideedka labada kun sona sagaalka imtixaankaasoo si habsami leh u socday muddo saddex maalmood ah kadib waxaa soo baxday in imtixaankii la gatay waxaa dhacday in wasiirku ma uu ku dhawaaqay si deg deg ah in la joojiyey gabi ahaanba imtixaankii hadda qorshe noocee ah ayaa u degsan dawladdu dhankii imtixaankii qaadasiisa waayo buuq badanaa ka taagan ma saddexdii maalmood ma la ogolaan doonaa labada maalin kliya maa dhamaystiri doonaa waayo waxaa ku dhawaaqday in labaatan todobada imtixaankii dib loogu celinayo daashkooda waa midaas mas-uuliyad weyn w ayaa ka saaran aan dhihi karnaa dawladdu in ay ilaaliso mas-uuliyadda imtixaanka mar kale hadday go-aansato dawladdu in ay qaado imtixaankaas sidii oo kale imtixaanka haddii la lagu gato suuqyada soo lama dhihi karo marka wasaaraddu waxay lumisay kalsoonidii ay ku qabeen bulshada wayna ku fishilantaa soomala dhihi karo marka imtixaankii sana dugsiyeedkan su-aasha dambe wasiirka horuu uga jawaabay dhegeysto kalaa soo weydiiyey waa mahadsan tahay su-aashaada koowaad uu ka jawaabi doonaa imtixaanka ma saddexdii maalmood oo hore ma la qiimeyn doonaa mase waa lasoo bilaabi doonaa hay ahayd su-aasha uu qabay haye wasiir
wa waa mahadsan tahay walaalkay kasoo wacay muxuu ahaa degmada afgooye imtixaanka gebi ahaantiisa lagu noqonayo tobankii maadada muxuu ahaa toddoba iyo labaatanka bisha haddii ilaa yidhaahday bilaabanaysaa sadii koogay dhamaanaysaa sababta marka loogu celinayo saddexdaas waa saddexdii muxuu ahaa qishkiisa lagu dul shaqeeyey inaan yidhaahno saddexdaas wasaaradda ayaa mas-uuliyaddii lahayd oo qishku ka baxay therefore saas daraaddeed hal la iska dhaafo waa wax sahlan oo la samayn karo laakiin go-aanka aan qaadanay annagoo ah wasiiradii maamul goboleedyadoo dhan maaha wasaaradda waxbarashada keliya go-aan ma gaarin wasiirada maamul goboleedyadoo dhan oo wadatashiga lala sameeyey iyo muxuu ahaa dalladihii madaxdoodii oo dhan oo ilaa laba iyo toban dalladooda oo dadka waxbarashada gacanta ku haya wadatashiga lala sameeyey ayay horta tan ka soo baxday wax aan wasaaradda waxbarashada ay keligeed go-aan gaara u gaarsin ma jiro diyaarintana intaasaa ka wada qayb gasho oo yani wax laga wada qayb galo oo laga wada qabo waxaan waa waa wax arrin aada weyn wey marka madda weyn oo aan loogu wada celinayna waa daryeelka ardayga soomaaliyeed iyo shahaadada uu ku shirtagayo inay tahay shahaado wax walbo ceeba ka banaan ceebtaasay ku timid wax hadda dood weyn in laga gala u baahan maaha way timid boqol iyo afar qof oo mas-uuliyiineeda kormeerayaal oo imtixaanka gaarsiiyey boqol iyo afar goobood kamida ayaa waxaan sameeyey intaasoo ummadda soomaaliya waxay maamushay waa un hal qof waxa waxaa sameeyey insha allah iyadana ma soo noqonayso waxaan waxaan samaynay waxyaabo badan doono ayaan samaynay iyo waxyaabo badan oo haddayba xitaa dhacdo ilaahi ha naga haayo dhacdo oo khayra mas-uulnimo noocaas oo kale ay nagu dhacdo muxuu ahaa qaabkii looga hortegi lahayna iyadana waa waa waa ka oo meel nooga taala marka insha allah waa lagu guuleysan doona
ardaydu cabashooyin badan ay bixiyeen waxaa jirta in ardayda goobaha qaar ammaankooda uusan fiicnayn ama ay maleeshiyada al-shabaab oo kale ay xoogaa galaangala ku leeyihiin ardaydu inay inta kasoo tageen dugsiyo kaloo magaalada dhinacyadooda kale ku yaala ay ku qaadanayeen oo cabsi aawadeed ay ku qasabtay socod dheer inay soo galeen iskoolada ay aadayeen qaarkood waxa uu ahaa iskoolo gaar loo leeyahay culayskaasi marka aad fiiriseen adinka ka wasaarad ahaan ma qirsan tihiin in cabashada ardayda ay sameeyeen ay ahayd wax gar ah runtii in la cawdo oo lasoo banaan baxo annaga dhibaato weyn laguma ahayn waa wax dimuqraatiyada ay ku salaysan tahay keliya waxaa xumaan ahayd dad arday sheeganayo inay mataqaanaa meela burburiyaan in lala hadli waayo aniga kula hadlaayo waxaan isku dayay inaan ardada ayagoo banaan baxay aan u tago oo aan wax u fasiro waa dhex istaagin runtii ardada waa lagu soo dhex duuntaanay sidaan aaminsanahay dad dhagaxyo wato oo burar wato oo ayaa ayaa dhex taagnaa arday hadduu mudaaharaada waxaa la yaqaanaa inuu uniformkiisa kusoo mudaaharaado oo asoo dharkiisa gashan oo dadka ka duwan oo muuqda uu yimaado wax uniform qabo ma dhamayn xitaa boqolkii hal intaan kulley aniga laba gooboodan tegay oo mudaaharaadku ka socday marka muxuu ahaa waa ka xumahay in mataqaanaa dadka siyaasiyiinta ay siyaasadeeyeen tacliinta iyo imtixaanka dad london jooga ayaa waxaa le hala mudaaharaado hala kaco hala yeelo hibloobo wax noocaas oo raba ina mustaqbalka ardayga soomaaliyeed oo oo muddada dheer duruufta adag wax kusoo daranayo ay marin habaabiyaan in la mudaaharaado waa waajib waxbay soo qoraan waa arkaa qoraaladooda runtii ardayga aadaan ugu garaabaa laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan garaashada ugu weyn waa inaan shahaado waxtar aan gacantooda gelina
waxaa jirta tusaale ahaan ardayda qaar iskuullo kale iyo xaafado fogfog ay ka yimaadeen magaalada dhinacyo kale usoo wareegayeen meelaha qaar oo weliba laga yaabo in maleeshiyada al-shabaab waxoogaa ay galaan gala ku leeyihiin ama ay dadka cabsi gelin karaan arday badan oo kasoo tagtaa jirto dhinacyada kaleeta timid oo magaalada si ay imtixaanka ugu qaataan wadooyinkoo xiran iyo waxay soo mareen culaysyo badan iskooladooda waa iskoolo gaar loo leeyahay waalidiin duruufo kala duwan oo nolola ay haysato ay bixiyaan ma idiin muuqato culayskaas ay ardayda wax ku baranayeen iyo haddii la yidhahdo imtixaanka waa ku noqonaysaan saameynta ay ku yeelan karto
aaday noogu muuqataa waa runtii wax laga garaabana way tahay laakiin waxaan barbar dhignay garawshada aan samaynayno iyo saameynta ay ku yeelanayso shahaadada hadday mar shahaadada wacayso ardayga laba iyo toban sano soo dhigtooday laba maalin saddex maalin oo oo ziyaadaha uu dhigtoodo waxaan barbar dhignay tayada qaadanayo marka taasaa nala weynaatay marka xisaabtana waa laga yaabaa inaan khaldannahay oo oo in shahaadada iska siiyo ay iska fiicneed oo sumcadeedu aysa aada u fiicnayn laakiin kulley isaan u aragnay laakiin waxaan shaki ku jirin ina ardaygu dhib ku jiraan garawshan ay leeyihiin laakiin sidaasa aragtideena noqotay
waa mahadsantaa wasiir waxaa jirta in aad tiraahdeen hadda waxaa la joojin doonaa barihii bulshada muddada imtixaanka uu socdo dad badan waxay u arkaan inay taasi xadgudub ku tahay xataa xuquuqda dadka caadiga ah ee magaalada in aad joojisaan baraha bulshada ay ku xiriirto ma u aragtaan inay tahay mid aan hadda aada loogu baahnayn maxaa idinku dheliyey inaad go-aankaas gaartaan
go-aankaas dheliyey horta adduunka imtixaanaadku waa fashilmaa meelo badan oo adduun ka fashilmay dalalkan dariskeenna oo ka fashilmay intaba social media joojiyey oo markay saas kala noqotay joojiyey si loo xafido waxaasoo dhan waxa weye miisaanka aan u yeelayno shahaadada la qaadanayo shan maalin social mediaha wax hadda looga shaqeeyo oo oo xuquuqda bini aadamka cirka ma siinayo aniga ioma muuqato danta laga leeyahay marka la waxeynaayona ma aha daagood hala caayo hala joojiyo ma aha waa waa waxaa loogu danaynaya ardada soomaaliyeed inay wax cadaalada helaan oo aan wil mataqaanaa yaanyo dariiqa lagu gado iyo shaah ay kusoo korisay buundadii oo buundo ka weyn uusan helin mid soo siyeena yidhahdeen wax soo galo marka waxa dhan loo socdo waxa weye tayeynta shahaadada qofku social media anagu ma rabno inaan durbaliba hore ka xirno ujeedadu taas ma aha oo ahaado xukun meel noo yaal oo mar allaala markii aan isniran haddii maalintii u horreysay muxuu ahaa la helay baalkan social media la xiri lahaa maalinoo dambe waa badbaadi lahayd maxaa yeelay social media way waxa imtixaanka looga dhex shaqeeyey oo horey gadaal loogu waday marka haddana waxaa ku talagalku yahay in saanad ahaan u meel loogu yaal inaan jooji karno waktigaan rabno maalinta u horeysa imtixaanka hadii la yaraahdo waa la qaadaya haddii aan aragno inaan wax mushkilada jirin sabab loo xira ma jirto aragna in uu kash iyo wax noocaas iyo fawdo iyo uu yimaado waa xirina hataa hadduu kashkaas mid beena yahay maxaa yeelay in bish been oo loo sheego isku haleeyo oo yiraahdo kan uu imtixaanka noqonaya oo imtixaanka wax kala noqdo
aada umahadsanta wasiir markana dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meesha aad joogto maxaa weydiin lahayd wasiirka waxbarashada cabdullaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa doctor cumar aadan rooble waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan salaamaya ugu horey wasiirka iyo runtii waxay falastiin waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka dhowr su-aalood mudane wasiir sidee ku dhacday in imtixaanka dib loo iclaamiyo waktiga la gelayo iyada oo aan la ogaanin cidda imtixaanka bixisay aan wax la isla xisaabtana oo muuqdo aan la sameynin in dib loo iclaamiyo imtixaanka sidee loo sidee go-aan looga gaaray waxaa sheegtay in baraha bulshada la xakameyn doono oo la xiri doono inta imtixaanku socdo soo ma muuqato in ay suuragal tahay oo ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada in imtixaankii dib loo qashi karo oo la heli karo ay suuragal tahay dib loo helo imtixaankii inaad dareensan tihiin maadaama aad tiradan baraha bulshada alxira waxaad eedeysa wasiir waalidiinta iyo ardayda oo aad eedeysa inay qayb ka ahaayeen inay imtixaanka qashaan oo ay gateen imtixaanka adiga oo aan eedeynin wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii waxbarashada soo ma u muuqato in mas-uuliyaddii aad ka gambanaysaan oo aysan wasaaraddu qaadanayn mas-uuliyaddii ayagu ay lahaayeen oo loo idmaday waa mahadsan Waa mahadsantihiin.
waa mahadsantaha rector cumar su-aasha u dambeysa waa uu ka jawaabay wasiirku dhowr qof oo kaa horreysaa weydiisay een, su-aalaha kale aan hordhigayaa haye wasiir Eh, waa mahadsan tahay horta eh, marka horeyso eh, arrinta eh, baraha bulshada waa taan sheegay Eh, waxaan u baahan nahay inaan eh, xukunkaas haysano oo markii baahidu timaado aan isticmaali karno Eh, ma ma aha ujeedadeenu inaan bara bulsho aan intaan ku orodna aan dedeginayno haddaan aragna inaan imtixaanku si fiican noogu socdo baraha bulshadu aysan kaalin eh, eh, muxuu ahaa eh, eh, eh, gurracan aysan ku lahayn sababaan arrimaha aan aan arrintaas u galna male laakiin haddaan aragno wixii maalinta dhawe dhacay oo kale inay dhacayaan at least waa inaan waa inaan tuul meel noo yaalla uu yahay taa sidaasaan aan horey laga jawaabay Eh, arrinta kale eh, muxuu ahaa sidee muxuu ahaa eh, imtixaankaa u cilaamsan idinkoo aan eh, falgabiyeedkaas qofkii galay aan haynin Eh, runtii eh, waxa u dhexeeyey waxay ahaayeen eh, maalintaan iclaaminay iyo maalinta aan qabanay waxa u dhexeysay hal maalin iyo bar Eh, fikir aada u ballaaran ayaan ka helnay oo booliiska iyo annaga aadan hoos ayaan ka wada shaqaynaynay Eh, muxuu ahaa eh, waanan hubnay eh, inaan helnay qofkii laakiin eh, qofkii oo markaas aan eh, meel aan ka qaban karna aan joogin meesha ugu habbooneed aan joogin ma iclaamin karin Eh, laakiin haddana maadaama aan rabno eh, in imtixaanka sida ugu dhaqsaa badan dib loo qaado eh, sababo badan oo jira awgeed sida muxuu ahaa eh, annagoo rabno inaysan ardaydu aysan gefin eh, jaamacadaha waktigii la qaadanayo iyo scholarshipska Eh, ma aanan rabin inaan wakti badan qaadano sababta aan eh, ugu dhaqsanayno taasi ahayd marka mar haddaan hubnay qofkii eh, muxuu ahaa eedeysanaha ahaa inaan inaan gacanta ku dhigi doono Eh, sabab aan aan u sugno ilaa booliisku intay gacanta ku qabtaan kadib la sheega ma aysan jirin alxamdulilah ilaahi waa fidiyey muxuu ahaa eh, boqolkii eh, boqol iyo afar goobood goob ka mida ayaa runtii eh, eh, muxuu ahaa falkeena nagu celisay Eh, ilaahayna waa fududeeyey inaan inaan helno haddana eh, waa cilaaminay waktigii waa socotaa shaqadu meel fiican ay kutalagalkeedu socdaa Eh, waxaan aaminsanahay eh, in eh, kutalagalku aada u fiican yahay Eh, toddoba iyo labaatankana imtixaanka wadanka meel kasta laga qaadaa insha allah waa mahadsantaha wasiir marka meeqa ardaya ayaa gelaysa isku geyn een, imtixaanka hadda aada iclaamiseen Eh, imtixaanka hadda la iclaamiyey intii awalgeli laheedaa gelaysa oo ah soddon iyo kow kun iyo jajab adiga soddon iyo laba kun wax ku dhow ayaa gelaya insha allah mudan wasiir ugu dambeyntii maxaad jeclaan lahayd ardayda ku dhegaysanaya waalidiinta ku dhegaysanaysa een, in aad ka tiraahdo imtixaankii hore fashilmay iyo midka aa hadda qorsheynaysaa
Eh, waa mahadsan tahay waa fursad fiican oo aada siisay aadan kaaga mahad celinayaa horta marka u horeyso eh, waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo eh, arrintan qaabka daran ee dhacday ardada soomaaliyeed iyo waalidiinta meel kastay joogaan aan uga tacsiyeeyo Eh, wax wasaaraddu ay ku talagashay maaha Eh, haddaad i aaminaysaan wasaaraddu waxay qabatay shaqo runtii haddaad xoogaal u noqotaan aada ku ammaanaysaan Eh, oo aada u ballaaran oo aada u dhib badan oo mataqaanaa eh, taxadir badan oo farsamo badan oo technologyga la isticmaalayo runtii eh, eh, marka waxaan ka tacsiyeynaya waxaasoo dhan oo la sameeyey in haddana eh, tacdigan uu dhacay waa ka tacsiyeynaya waa wax dhaco waa wax adduunka oo dhan ka dhaco waa wax halkan ka dhacay hadda ka hor oo markii u horeysa aan ahayn Eh, waqtiyadii hore oo dowladihii hore iyo teenan hadda jirtaba eh, intaba way dhacday laakiin eh, waxa ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan eh, waalidiintii ardayda u sheego wax nagu sahlan maahayn inaan imtixaankaas eh, joojino maxaa yeelay waxa aan u xilanayno oo runtii eh, karaamadeena iyo sharafteena eh, aan muxuu ahaa ay dul saaran tahay waa in ardaygu uu helaa wixii uu astaahilay oo adduunku uu ictiraafayo waa qorshinay eh, imtixaanka imtixaan aada u wanaagsan aan dejinay Eh, muxuu ahaa haddana ka soo socdo Eh, talada aan bixin lahaa waxa weeye ka soo socdo eh, u ictiqaada in aada u hesheen eh, layli aada u hesheen Eh, imtixaanaadku eh, waxaa laga dejiyaa database weyn waxaa laga dhex dejiyaa kama duwanaanayo imtixaankii horey wax badan oo uga duwanaanayo ma jirto Eh, su-aalaha unbaa ah, siiqadiisa kala duwan laakiin imtixaanka tayadiisa waa isla kii haddii aad kaa u diyaargarowday kanna waa u diyaarad u tahay marka ha sharaysanina eh, muxuu ahaa ha dhibsanina insha allah waa guulaysanaysaan guulaan idiin wada rajaynaya waxaan idiin rajaynayaa kuwa eh, shahaado ay jaahilaan adduunka ugu faantagaan helo inaa noqotaan annagana wasaarad ahaan insha allahu waxaan ku dadaaleynaa in wixii dhacay oo kale aysan soo noqon aan kulliga mid ramadaan wey aan muxuu ahaa ilaahay barino in ilaahay noo wada fududeeyo muxuu ahaa hala shaqeeyo muxuu ahaa guulna waa idiin rajeynaya dhammaantiin aada umahadsantaha mudan wasiir adaa mudan intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare tan intaan dib unba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo